asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiin baa meel weliba waad joogtaan iyo si weliba maqalka raadiyadiin soo gaaray kusoo dhawaada barnaamijka maaweelada caruurta maalin weliba jimcaad kala socotaan raadiyaha sangooni alaaba barnaamijka waxaa soo saarta idinlana socodsiisa anigoo ah naxwi axmed kadiye sida caadiga barnaamijka maaweelada caruurta ayaa barnaamijyan ugu talagalnay caruurteena u xiran inay si toosa barnaamijka maalinka jimcada inagala qayb qaataan barnaamijka maaweelada caruurta waxaan ku daafuranaa mid kamid a casharada diiniga dib ayaan isugu soo noqon doonaa dhegeysi wacan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ka hadlaynaa eh, ahmiyadda eh, uu leeyahay eh, magac fiican in loo bixiyo ubadka marka uu dhasho iyo si islaamka arintaas yani u dhiirigelinayo Eh, magacu eh, waa astaan ka turjumaysa eh, qofka eh, waalidka eh, ubadka markay magaca u bixinayaan eh, waxaa la rabaa inay u dooraan magac wanaagsan magacaas wanaagsan oo laba arrimoodba looga dan leeyahay waa midda koowaad eh, eh, magacaasi inuu noqdo magac eh, ku dhex jirka bulshada uu ku dhex jiro hadhow aan u keenaynin eh, wax ama lagu caayo ama shakhsiyadiisa eh, lagu yareeyo oo magac dadku ay ka didayaan ama ay necbaysanayaan inaan loo bixinin Eh, hadday saasoo kale dhacdana waa laga bedeli jiray berigii hore haddii dadka magacyo xun eh, casrujaahiligii ay baxsadeen islaamku eh, inuu saafigareeyo eh, akhlaaqda wanaagsan magacyada fiican inuu dadka u bixiyo ayaa hadaf u ah saas daraaddeed waxaa jira magacyo la bedelay sida maalan eh, qofki maalan xarbi oo kale loo bixiyo in xarbiga laga bedelo maxaa yeelay si uuna dagaal uuna u noqonin oo magac fudud loo bixiyo waxaa kaloo ku jira arrin la yidhaahdo tafaa'ul amase eh, qofkani magaca loo bixinayo in dabeecadiisa uu magacu ay- uu yeelan doono ama uu islahaan doono saas daraadeed had magac adag loo bixiyo inay dabeecadiisa adkaato ayaa dhici karta haddii magac fiican eh, oo khayr tusinaya eh, ama iyo diilo fiican tilmaamaya loo bixiyana eh, ilmihii sidaas inuu noqdo eh, ayay u badan tahay waxaan tusaale usoo qaadan karnaa eh, markii nabiga sal ly salam uu aaday cimrada eh, sanadkii loo ahaa xudaybiya ama sulxul xudaybiya heshiiskaas uu dhacayay eh, oo isagoo u socday inuu cimraysto laakiin ay u diideen inuu magaalada soo galo eh, dadkii la dhihi jiray kufaaru quraysh Eh, asxaabtana aad arrintaas uga adkaatay inay iska noqdaan ayagoo aan cumradii ay soo niyeysteen aan gudanin ilaa yani sayidina cumar oo kale uu ka yidhaahdo eh, rasuulka ilaahay ow ma halkan aan ka noqonaynaa soo eh, inaan soo cimraysanayno oo masaajidka aan gelayno nooma aadan sheegin oo uu ku yiri waan kuu sheegay laakiin ma waqti ayaan kuu qabtay oon ku yiri xilligaas ayay arrintu dhacaysaa Eh, arrintaasi marka ay yani jiq isku noqotay oo asxaabtuna inay galaan ay jeclaayeen mako eh, kufaaru qurayshna u diidanayeen markii dambe in la wada hadlo ayaa soo baxday Eh, xagga quraysh waxaa ka soo baxay marka oo yimid oo arintaas inuu kala hadlo asxaabta ay noqotay eh, sa- ninkii la dhihi jiray sahal marka markii sahal ninka magacaas leh uu soo baxay nabi sal ly slam wuu tafaaulay wuu ku farxay wuxuu yidhi arrintu way sahlanaan doontaa isagoo ka ka qaadanaya ninka hawshaasi galaya magaca uu wato oo ah magaca sahal ama fudayd ama wax aan la adkaynin sidii ayayna noqotayoo waaba la heshiiyey heshiiskaas oo muslimiinta uga dhignaa eh, inay maka furteen mid ka xoog badan ama ka weyn ama uga faa'iido badan oo qur-aanka uu heshiiskaasi ka cabiray inuu yahay furasho ilaahay uu yidhi innaa fataxnaa laka fatxan mubiina marka fatxigaasi ma aha fatxu maka laakiin wuxuu tamhiid ama horudhac u ahaa in maka la furi doono iyo meelo badan oo dadka muslimiinta lagu dhibaateyn jiray Eh, sababtoo ah waa markii ugu horreysay oo la aqoonsaday jiritaan muslimiin inay jiraan intii hore waxaa laga soo qaadayay dad yar oo ay tahay in la baabi'iyo fikirka ay wadaan ee islaamka ahna in la joojin karo ayaa loo maleynayay laakiin markii la arkay inayn taas suurtagelin ayaa waxaa la go'aansaday in heshiis la kala qorto heshiiskaas la kala qoranayay ayaa wuxuu ahaa ictiraaf laba dhinac oo iska soo horjeeda inay yihiin marka meeshaan uga socon waxay tahay islaamku sida uu u qadarinayo magaca wanaagsan ee ilmaha loo bixiyo yani waa- waana xaq ilmuhu ay leeyihiin midda kale haddii magaca laga xumeeyo ilmaha caruurta uu la ciyaari doono marka ay caruurtu ciyaarta jecel yihiin oo isu imaanayeen oo da'yarta ay yihiin oo toddoba sano iyo sideed sano iyo sagaal sano iyo meelahaas oo ciyaarta aad u jecel yihiin haddii magac xun ay hooyadii u bixisay ama aabihii u bixiyey hadhow caruurtu ay ku caynayaan wuxuu dareemaya marka cugdad ah inuusan caruurtii ficiisa aha uuna la ciyaari karin oo magaciisa ama ay ku qoslayaan ama magac xun ay u bixinayaan si marka taas looga fursado waalidku inuu asagoo qadarinaya nolosha ilmihiisa u jecel yahay inay noqoto nolol farxadeed ficiisa ama keyrkiisana uu si sharaf leh kugu dhex jiro magac qurux badan oo wanaagsan in loo bixiyo ubadka ayaa wanaagsan waxaana ugu fadli badan oo in loo bixiyo ay tahay wax ku tusinaya wixii adduunkan lainoo keenay oo ah ilaahay inaan caabudno oo addoon ilaahay la noqdo saasa waxawaaye magacyada ugu fiican waxaa kamid a wiilasha in loo bixiyo magac ilaahay loo idaafaynayo sida cabdullaahi oo kale iyo asmaaulaahi alxusnaaga sagaal iyo sagaashanka ah hadba midkii la raaciyo cabdiraxmaan sida maalan cabdishakuur maalan waxyaabaha maa cubid yani iyo maa xumid wixii mahad ilaahay ku tusinayo oo sida nabiga sal alla alay wasalam yani magaciisa oo tafaa'ul ah oo maxamed loo bixiyo ama axmed loo bixiyo aad iyo aad ayuu arrintaasi muhiim u tahay marka ubadkeenna farxad ha ku noolaadeene magac fiican aan u bixinno waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa hagaag caruuray waan filayaa inaad ka wada bogateen cashirkaasi diiniga ahaa barnaamijka aqoonka maawiilada caruurta ayuu qeyb ka ahaa caruuray barnaamijkii maawiilada ayaa degeysanaysaan halkaan nagala socotaan waa raadiyaa sanguuni barnaamijka waxaad si toos oo qeyb qaadan kartaan lamarka furuu yahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaashan iyo sagaal haddaan mar kale ku celiyay lambarkaad barnaamijka si toos oo qeyb qaadan kartaan waa lambarka furuuya saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhegeystaha qad ku jira ee barnaamijka noodaa furaya halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo goobtaad ku sugan tahay haba
leyla maxamed kulbe oo ka soceysa degmada dhoobley gaar ahaan laanta hawada layla soo dhawow ka yara fogow raadiyahaadii nagala socoto maxaad jeclaan lahayd inaad barnaamijka oo qayb qaadato
qur-aan kariimka soo daano akhri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدره ووضعنا عنك وزره الذي أنقض ظهره ورفعنا لك ذكره فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانسب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم sadaq allahu alcadiim halkan ayaad ka salaamaysa adigoo fursaddan ka faa'iidaysanayo
dadka muslimiinta oo dhan waan salaamaa inigoo reedho sankuuna iyo hooyada aabbeeyaan salaamaa iyo maclimiintooda aad baad umahadsan tahay naguna waan ku salaamayna waana kaaga mahad celinaya sida wacanid barnaamijka oo qayb qaadatay jimca wanaagsan ayaan ku leeyahay leyla maxamed kolbiyo oo inagala soo xiriireysa ayay ahayd laanta hawada waa nooga mahad celinaya sida wacanay barnaamijka oo qayb qaadatay jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay caruur ay barnaamijku waa barnaamijkii maaweelada halkaad nagala socotaana waraadiya xasan guni cunuga qadka ku jira haddii aan fursada siiyo halo asalaamu calaykum caleesuuf ilaa barasaadi magacaagii goobtaa ku sugan tahay habo
samson maxamed elbedo taaso dhaasha tamiina dublin samsam soo dhawow jimco wanaagsan ayaan ku leeyahay maxaad jeclaan lahayd inaad barnaamijka uga qayb qaadato qur-aan kariimda
soo daa
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani raxiim maaliki yowmi ddiin iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ihdina siraata mustaqiim siraata aladiina anamta calayhim غير المغضوب عليه الضالين
sadaq laal cadiim halkan ayaad ka salaamaysaa habo adigoo fursadan ka faa'iidaysanayo muslimiinta oo dhan iyo sida maxaan axmed iyo habarta iyo aabahayba aada baad mahadsan tahay aniguna waan ku salaamayaa waana kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaadatay jamca wanaagsan ayaan ku leeyahay aada bay mahadsan tahay gabadhaas waan uga mahad celinayaa sida wacanay barnaamijka uga qayb qaadatay jamca wanaagsan ayaan idin leeyahay barnaamijkii maamilada ayaa degeysanaysaan halkaad nagala socotaana waa raadiyo xasan guuni cunuga xiga qadka ku jira hallo asalaamu calaykum
salaam magacaagii goobtaad ku sugan tahay habo
dacaabdoodoodadawalaad soo dhawow abdixaafi jimco wanaagsan aan kule maxaa jeclaan lahayd inaad barnaamijka uga qayb qaadato qur-aanka kariinta noo aqri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد sadaqa allahu alcadiim halkan ayaad ka salaamaysaa هذه هويلي يا أبي يا معلمين دي aada baad mahadsantahay anaguna waan ku salaameynaa waana kaaga mahad celinayaa sida wacanad barnaamijka oo qayb qaadatay jimco wanaagsan ayaan ku leeyahay caruurey barnaamijka waa idiin furan yahay qadka taleefoonka ee raadiyaha ayaad si toosa barnaamijka oo qayb qaadan kartaan
Ilmi inaydin barataan, oydaan oo qancawaaniyo, kuwa diinta caasiya, dhaqankana ka carara. cilmi inaydin barataan oydan oo qancawaaniyo kuwa diinta caasiya dhaqankana ka carara caruurtii caruurtii soomaaliday waxa laydin carbinayaa laydin caawinayaa caruurtii soomaaliday waxa laydin carbinayaa laydin caawinayaa
waa hagaaga caruurey haatana kusoo dhawaada sheekooyinkii barnaamijka qeybta ka ahaa dib ayaan isugu soo noqon doonaa
bismillaahi raxmaan raxiim ku soo dhowaada barnaamijkeennii sheeka sheeko qaybtiisii afar iyo labaatanaad barnaamijkeenna sheeka sheeko oo inta badan aannu ku ilaalinno dhaqankii soo jireenka ahaa ee qaybta ka ahaa suugaanta soomaaliyeed ee faca weyn ee lagu ilaalinaya taariikhdeeda ayaa maanta waxaannu ku soo qaadanaynaa sheekada halkudhegeedu yahay runta kama shallaysid sheekada runta kama shallaysid idinkoo wada og runta cagsigeeda inuu yahay been beentana ilaahay aayaadkiisa iyo xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam aad looga hadlay lagu sheegay in ay tahay khasaaro lagu sheegay in ay tahay wax aan bannaaneen ayaa maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko ka hadlaysa arrintaas runta kama shallaysid waxaa jiray baa la yidhi saddex wiil oo aad saaxiibtinimo weyn oo qoto dheer ay uga dhexaysay wiilashaasu saacado ma aanay kala maqnaani jirin waxay ahayn saddex arday oo si fiican wax u barta maalmihii imtixaankaa soo dhowaaday balse saddexdoodii waxay ku heshiiyeen maadaama ay muddo badan wax akhrinayeen in ay soo dalxiisaan oo indhaha u soo nasiyaan halkaa ayay gaari ka qaateen waxayna aadeen meelihii lagu dalxiisi jiray meelaha ugu quruxda badnaa maalmihii yaraa oo ay ku tala galeen in ay halkaa ku soo dalxiisaan ayaa waa adduun iyo hawadiise way la tagtay meelaba say meel ugu dhiibaysay balligaas tag isha halkaas tag fountainkaa soo fiirso meesha lagu xareeyey ee gorayooyinka soo fiirso meesha ugaartu ay ku xaraysan tahay alla halkaana haram cad baa ku jira halkaa libaaxyaa jooga weli libaaxyada ma aynan soo arkin maxaad soo aragteenba siay say u lahaayeen umbaa maalmihii maalintii dambe la tiriyey maalmihii oo shalay maxayd suga dadaraad maxayd warkaali noo sheega dad baa la waraysan kasee maanta laa ilaaha ila allahu maxamdu rasuulullah iyagii baa isfiirfiiriyey war imtixaankiina dhaafiya maxaa tala ah warna celiya way noqdeen magaaladii ay ka soo dalxiis tageen ayay dib ugu noqdeen iyaga oo aan dhansan ayay macallinkii abbaareen waxayna ku tashadeen in ay been sheegaan beenta baleenkeedii iyo qorshaheedii baa la dejiyo waxaa la yidhi macallinka markuu ina waraystuu yidhaahdo halkeebaad ku maqnaydeen waxaa inoo ballana in aannu nidhaahdo macallin gaarigii aannu dalxiiska ku tagnay ayaa dhexda ku kharribmay oo kharibaad kale maahn lug baa naga banjartay lugtii wax inaga caawiyaannu weynay baabuurtii dhanka iyo dhinacyadii maraysa waxay noqdeen baabuur waaweyn annagana baabuur yar baanu wadanay waxaannu ka weynay xataa qalabkii lagu aariyeen lahaa taas ayaa inoo keentay dib u dhaca waxaan si weyn oo sharafi ku jirta kaaga codsanaynaa in aad imtixaankii naga qaadid macallinka macallin naxariis badan buu ahaa macallin cilmi badan oo cilmi nafsiga ku dheerna wuu ahaa waayahay buu yidhi in waxa ay sheegayaan been ay tahayna wuu ogaaday waan idinka qaadayaa imtixaankii soo diyaargaroob buu yidhi waa la soo diyaargaroobay macallinka wuxuu u diyaariyey afar su'aal afartoodii afar qol ayuu kala geeyey nin walba qolkaas keligii ah ayuu kursi iyo miis u dhigay yidhi halkana imtixaanka idinka qaadaya weliba mid sahlan oo ku saabsan dalxiiskiinnii ayaan idinka qaadayaa su-aasha koowaad wuxuu yidhi nooca gaariga aad wadateen muxuu ahaa gaariga aad wadateen noociisu noocuu ahaa dhallinyaradunu waa idinka kala dhaafay sheekade gaariba ma aanay kaxaysan ee gaari caadi ah ayay raaceen gaariga aad wadateen noocuu ahaa su-aasha labaad waxay ahayd taayarka idinka qarxay ma lugaha hore ahaayeen mase lugaha dambe hadday lugaha hore ahaayeen ma taayarka midig buu ahaa mase midka bidix buu ahaa hadday lugaha dambe ahaayeen ma lugta dambee bidix bay ahayd mase lugta dambe ee midig bay ahayd su-aasha saddexaad goobta gaariga lugtiisa ee idinka qaraxday magaceed goobta gaariga lugtiisu ay ku qaraxday magaceed ila dhulku magac buu leeyahay meelo badan bay soo marayeen su-aashii afaraad ee ugu dambaysa saacaddu imise ayay ahayd goortii uu gaariga taayirkiisu idinka qarxay hoos wuxuu ku qoray guul baan idiin rajaynayaa ilmihii maxay qoraan marka mid wuxuu qoray gaariga wuxuu inooga qarxay meesha taayiradiisay ku qarxeen afartoodii waxay isku raaceen waa la waayay taayiradii mid wuxuu sheegay lugta horee bidix mid wuxuu sheegay lugta dambe ee midig mid wuxuu sheegay lugta horee bidix midig ka dambe midna wuxuu sheegay lugta dambe ee bidix saacaddii midba waxbuu sheegay goortii imtixaankii uu ka qaaday macallinkii afartoodii buu isugu yeedhay ma isla socoteen haa waanu isla soconnay gaarina waad qaadateen haa gaari baanu qaadanay noociisa maxaad ku sheegteen aduu languruusar baa tidhi aduu waxaa tidhi waxaan qaadanay gaari oo kaarib ah aduu haariyar baan qaadanay baa tidhi adiga baraado baan qaadanay baa tidhi gaari kaloo waxaan raacnay saaxiib aan raacnay inaga gaari aan gooni u wadanay ma jirto saacadda bal fiili waxaad soo qorteen nin walba saacad buu soo qoray sideeddii sagaalkii tobankii iyo barkii koob iyo tobankii subaxnimo habeennimo galabnimo maxaa dhacday haye goobta magaceed nin walba waxbuu soo sheegay sidaas darteed imtixaanka waad ku dhacdeen runta lagama shallaayo haddaad run sheegi lahaydeen waxaa waaye waad ku guulaysan lahaydeen halkaa ayaanu ku soo gaabinaynaa sheekadeennii afar iyo labaatanaad ee aan maanta kaga warramaynay qiimaha iyo sharafka ay runtu leedahay fadeexada iyo dib u dhaca ay beentu leedahay inta aannu mar kale ku kulmayno mid taa lamida waxaan idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa hagaag waan filaya inaad ka wada bogateen sheekadaasi aadka u xiisaa badnayd barnaamijkii maaweelada ay qayb ka ahayd guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka maaweelada caruurta barnaamijkan midka xiga intaan dib hooda u kulmi doono dhegeystayaal waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
caruurtii Soomaaliday, wax la idin carbin